فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu alla qadaro dhegaystayaal caawa barnaamijkan idinkugu hayna waxaa ka mid ah tira koob lagu sameynaya askartii dowladda federaalka looga dilay aadan yabaal oo weli socota sheekh kaba ku tukada oo sheegay in meydadka afar boqoloo askari ay magaalada iyo bannaankeeda yaallaan waxaad maqli doontaan waaliga oo sidoo kale ka hadlay qaabka ay u carareen odawaa iyo shuute barnaamijka sidoo kale caawa waxaad ku maqli doontaan mas-uul hore oo ka tirsanaa dowladda federaalk oo sheegay in inka badan laba boqol oo askari looga dilay dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada aadan yabaal mas-uulkan oo sidoo kale ka hadlay saraakiil muhiim ah oo ay waayeen ayaan sidoo kale caawa barnaamijka idinkugu haynaa boqolaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo qax ah oo lagu arkay magaalooyin ka tirsan gobollada galgaduud iyo hiiraan xaggee ayay ku dambeeyeen ciidankii laga qabsaday magaalada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe aqoon-yahan soomaaliyeed oo aan qodobkan ka waraysanay ayaan dhuwaxa idinkugu haynaa dhegaystayaal barnaamijka dhuwaxa waraysyada sidoo kale caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin oo weerartay xarunta sirdoonka ee dowladda federaalka bayaan ay ka soo saartay ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa buuq iyo sawaxan hareereeya baarlamaanka dowladda federaalka mikrofoonnadii xarunta oo la jejebiyey xildhibaanada oo hadal u diiday guddoonka baarlamaanka sheegayn inay xilka ka qaadayaan aadan madoobe waxaad caawa dhowxa ku maqli doontaan waxa uu daarnaa kulankii maanta mikrofoon jejebinta ku soo dhammaaday waxyeele intee leeg ayaa ka dhashay dab ka kacay suuqa bacadlaha ee degmada qoryoole ee shabeellaha hoose mid ka mid a dadka deegaanka oo aan ka waraysanay dhacdadan ayaan dhuwaxa idinkugu haynaa dowro muhiim ah oo dadka magaalada awdheegla loo soo xiray culimmo iyo nabaddoonno kelimadihii ay ka jeediyeen gunaanadka dowladdaas ayaad dhuuxa ku maqli doontaan qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaad dhegaystayaal barnaamijka ku maqli doontaan
بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan caawa waa habeennimo axad ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha tobanaad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa sagaaliyo tobanka bisha afraad labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno tira koob lagu sameynaya askartii dowladda federaalka looga laayay magaalada aadan yabaal oo weli socda sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa daqiiqada ka horjeediyey kelimad wuxuuna sheikhu kaga hadlay khasaarihii dhimasho ee ciidanka dowladda federaalka ka soo gaaray dagaalkii ay magaalada aadan yabaal kula wareegeen wuxuu sheikhu sheegay in afar boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ay dagaalkaasi ku dileen wuxuu sidoo kale waaliga ka hadlay qaabkii ay u baxsadeen islamarkaana furinta kaga carareen odawaa iyo sidoo kale shuute بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلهي باكو مهدسن maanta oo taariikhdu tahay labaatan iyo labada bisha tobnaad kun afar boqol afartan iyo lix ahna maalin sabti ah kuna baaqin sagaal iyo tobanka bisha afraad labaatan labaatan iyo shan waxaan ku sugannahay maalintii afraad magaalada aadan yabaal ee walaayada shabeellada dhexe oo afar maalmood ka hor ay isku fala saareen cadowga ilaahay oo sharaaca la dirirka ah oo fidnada ah iyo ciidanka mujaahidiinta ee ilaahay kitaabkiisa kelimatullahi alculyaa u dagaalamaya ilaahayna sida la ogyahay ballankii uu u qaaday mujaahidiinta waa uu oofiyey wa ina jundanaa lahum alghaalibuun sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna adubur arrintii waa dhabowday ilaah baa ku mahadsan liwaaxyada towxiidkuna waxay la wareegeen magaaladaas dadkii meeshan dagaalada u yimiday wax badanaan la soo hadalnay oo aan ku niri ilaahay inaad la diriirtiin wax danuu idinkuguma jiro dabadhaliifnimo iyo gaalnimo iyo ridda ka leexda warkaas dhegahaasu waxwaa u maqli waayeen laakiin maanta waxaa ma og tahay ayaan darro ku ah in hadda meeshaan goobtan in ka badan afar boqol oo ninaa taalla meeshaan baktigii la duugayey nin diyaarad etoobiya dhexday hoosteeda ka dagaalamaya ee miig etoobiya iyo diyaaraddii basiinka oo etoobiya hoosteeda ka dagaalamaya inuusan dan soomaaliyeed u dagaalamayn waa gara karaa ninka dadka ugu caqli yar ugu siyaasadda yar waa gara karaa diyaarad etoobiya hoosteeda ninka ka dagaalamaya as ciidan u ah inuusan dan soomaaliyeed maalin maalmaha ka mid a uusan u qumin waa gara karaa marka wax badanan u dignay haddana weli ka quusan mayno inta soo hartay oo weli nool oo hadda baabuurta lagu xaabaayo ee baabuurta loo kelihaya mootooyinka ee loo sii wado in deex la marsiiyo ee haddana carituur looga dhigto cadale iyo xamar inta u dhexaysa waxaan ku leeyahay niman yahow ilaahay u toobo keena khaa'imul wadannimo weeye dalkiina inaad etoobiya u qabatiin inaad kenya u qabatiin inaad cadowgiina soo jireenka badihiina u qabatiin in aad dad cumalo ah oo cadowgu soo karaystay aad askar u naqatiin war maalin maalmaha kamida ma xisaabtanteen yaa iskale mashruucan yaa iskale may tiraaheen waxaan idin leeyahay niman yahow intaas soo hertay caanadaa toddobadooda la qabtaa ha la yidhi caqli yeesha waxaa intaas la jiraan hadday wax garan waayaan dadkan dadaa dhalay dadka meeshan ku uray ee beledkan hadda laga joogi layahay maalin dhaweednima dadaa qoray kontonnin kontonnin jidkay dhex teela ninkaas wuxuu arka konton inuu jid dhex taal laakiin magaalada dhexdeeda waxaa laga qaada boqol nin dariiq kasta iyo dufays kasta iyo iskubaani kastana hoostiisa waxaa yaala lixdan toddobaatan sideetan waana ogyihiin ayaga laftoodu baayidu ragga ayagay ku jirtaa ma ogtaa wayse ogyihiin waxaan sheegayna inay run yihiin ayagaan isla ognahay warniman yahow hadda waa badbaadeen inta nool waa badbaadee waxaan leeyahay haddaan caqli aysan lahayna dadkii dhalay hadday idin soo gaaraan fariintaan u falayo waalidiintii war waxaan gacanta ka qabsana war tuutaha baktigaa ka siiba waxaan idiin sheegaa aaway ninkii canuga xumaayo muruq ahaayo dhinnahay oo la dhihi jiray xaw ahay odawey yuusuf raage oo mahan awrta ku dhaali jiray iyo kii shuutahayoo caasha weynaa sida wan waxay dhihi jireen ninkii taga oo dagaalka ka carara waa xiraynaa xabsiyaan gelaynaa waa kuwaas ord ayagaa bilaaba waa ogtihiin iyo dagaal idin gershiinaya baabuurtayaa u kacsan dagaalka xabadda hadday bilaabatay iyagoo ord bilaabeen asay shaah ka cabaayeen intaan la aysayn waxay shaah ku cabaayeen mabaax war aqli miyaadan lahayna shuutihii idin lahay shalay maxkamadaan saarayna xabsiyaa la gelaa ama diida ciidan goob dagaalaa la yidhahda dil waaye ninka lahay asaga yaa maxkamaday haya asaa carar ka bilaabay ayaa maxkamaday cidda maxkamaday waa in la maxkamadeeyo maxkamadow sheegaya asaga waa in la saaro shuuta ma waxuu u qabaa mago mahan soo aadayo dagaal he wax shaqo kuma lehe ma waxuu u qabaa in nin lasoo jeebeeyo mujaahid aho xamar laga soo jeebeeyey ee lama askaro gacanta uga dhegan tahay laga ilaalayo inuu indhakiirsheeyo ee uu ku qayla dhaansho ee uu caayo miyuu u qabaa meeshan aaday baa inay ka socee iyaga warka shabeeda dhex iyo habra naaga masaakiinaho indha kubiyoolayaala inuu inta basoojooyin ka aruursado yaa ku qaba inta ishaqa loociy or yaa ku qaba adiga yaa ku qaba meeshan waxuu qaba meesha ragaa jooga kobahaagaad ka carartay ciidankaad laheed weydin xira haddaad carartiinna waxaa la rabay ciidanka haddaad adigu sugnaato waa sugnaanahaya hadda mugan idin la hadlaaya hal saac ka hor odowey dadkii oo mihi dhooban ee mid ooyaye midow meel aadala waxay soo heray aw diyaarad ka raacay ee boqokori waa la ogyahay war aqli miyaadan lahayna intaas kadib waxaan baaq u dirayaa magaalada aadan yabaal dadkii deganaa jiray sida aan hadda ka warqabnana dadkii badankiisu waxay joogaan hareeraha magaalada waxaan idin leeyahay laga bilaabo berri magaalada waa idin furantahay guryihiinni ku soo dhowaada magaalada soo gala wixii bakti ahayna oo magaalada ku daatay dhowrkan maalmood lagu mashquulsanay xayina waa nagu dhibeen oo diinkan iyo iyo shareecadayn dalkayna soo weerareen hadday bakhtiyaana nafay noo keeno ayagoo uraayo maha injaalla oon loo dhowaa karin si la yeelo lama arko anu kale jiijiidi mayno oo sidii sidii nimankii maogtahay etoobiya soo dirsatay ee jinsiga soomaaliyeed iyo jinsiga muslimoo dhan ninkay helaanoo shayidoo meel ay ku arkaan jiidaya annagu ma nihin dad insaana oo dhintay weeye xurmadiisuu leeyahay waa duugaynaa si karaamale oo dadnimo lahan ku duugaynaa waana ku mashquulsannahay waxaan qiyaasaa berri waxay ka bilowda inaad beledka imaan kartiin beledka wixii dhibahoo gaaray oo ay nimanka ku sameeyeen dhacayna waa ka tashaynaa waxaad ogtihiin in aan cadowgaas inaan meesha ka saarno aan hadda muwaafaq ku ahayn waa idin dhibeen laba sanay bare idin kor taagan yihiin guryihiinay dhufaysa ka dhigteen dhibaatay idin gaarsiiyeen waxaan isleeyahay wax dhaaxaa odayaashay waxgaradku waa isoo waceen intaad soo joogteen waa itiriheen waa kanaa waa imiday soo dhowaadna aan isu nimaado beledkuna waa fasaxan yahay in lasoo dego wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waagaagkaasi wuxuu ahaa sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukada waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo ka hadlayey dhimashada ciidanka dowladda federaalka ka soo gaartay magaalada aadan yabaal oo gaartay afar boqol oo askari iyo qaabkii ay u carareen odawaa iyo sidoo kale shuute
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal dhanka kale mas-uul hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa wuxuu sheegay in in ka badan laba boqol oo askari looga dilay magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa isi soo taraya xaqiijinta khasaaraha ka dhashay weerarkii cagmarinta ahaa ee dagaalyahanada mujaahidiinta ay kula wareegeen gacan ku-haynta degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka banaadir ibraahim cumar mahad alle ayaa wuxuu sheegay in ciidanka dowladda federaalka khasaare xoogan lagu gaarsiiyey dagaalkii aadan yabaal wuxuu yidhi aadan yabaal oo ah degmo ay dad soomaaliyeed degan yihiin weliba dad ehel ah waxaan ku weynay in ka badan laba boqol oo wiil wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyey in saraakiil halkaasi ay ku waayeen uu ka mid yahay ismaaciil tuur yare kaasi uu sheegay inuu hogaaminayey askar u dhexaysa toddoba boqol iyo konton ilaa sideed boqol oo askari mahad alla ayaa carbaabay in taliyahani uu ka mid ahaa ciidankii ka soo dagaalamay gobolka hiiraan islamarkaana uu hogaaminaya dagaaladii ka dhacay degmada xarardheere dhanka kale baraha bulshada ayaa saacadihii lasoo dhaafay si gaar ah waxa ay uga barordiiqayeen saraakiisha ciidanka dowladda federaalka sargaalkan oo ka mid ahaa ciidankii xasan sheikh uu xaabada ka dhigtay sidoo kale saraakiisha ciidanka dowladda federaalka waxay wareejinayeen in nolol iyo geeritoona aan lagu haynin saraakiil iyo askar fara badan kuwaasi oo qayb ka ahaa dagaalkii aadan yabaal
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaaga qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxa waraysyada ayaan dhegaystayaal isla maraynaa weli dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa wararkii weerarkii aadan yabaal looga itaal roonaaday ciidanka dowladda federaalka boqolaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo qax ah ayaa waxaa lagu arkay magaalooyin ka tirsan gobolada galgaduud iyo sidoo kale hiiraan haddaba xaggee ayay ku dambeeyeen ciidankii laga qabsaday magaalada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe maxamed ciise ayaa qodobkan wuxuu ka waraystay aqoon-yahan ramadaan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aqoon-yahan ramadaan soo dhowow ugu horeyn marka xigta maxaa sababay in ciidamada dowladda federaalka ee ka cararay aadan yabaal ee tegey maqoqori in halkaasi ay ka sii tagaan maxaa sababi kara
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلامتين بهذا برنامج الفرقان انت كدب sababta waa siyaabo fara badan sababta ugu weyn waxay tahay haddee waa niman ilaahay la diriray sababta ugu weyn sideedaba wax walba waxaa wanaagsan in lagu cabiro diinta islaamka Een, muuminiintu hadday isdhahayeen aaday baal wixii joogo tirada badnaa waxaa la sheegay taqriiban saddex kun walow dadka qaar afar kun ay dhahan laakiin laba kun iyo shan boqol ilaa saddex kuna lagu celceliyey nimanka ciidanka intaas la eg Een, ilaahay markuu ka hadlay qalcadaha ay dhigteen sawirada saan ka aragnay ee miidiyada ee alkataib ay soo dhigtay maada nantum an yakhrujuu muuminiinta markuu ilaah la- macnaha maada maleyihiin inaad ka saari kartaan meeshaas wadannuu iyana waxay maleeyeen annahum maanicatuhum xusuunahu min allah in ilaahay ay ka manci karto qalacadahaas iyo dhufaysyadaas laakiin faataahum allaahu min xaysu lam yaxtasibu meelaan qorshe dagaal la geli karayn oo quluubta ilaahay ka degay oo qadafa fii quluubihim rucb marka ilaahay argagax ku riday een jabka ugu horeeyo waa galcada ugu xoog badan jabka labaad ugu weynna waa caws weyne intaas haddii ay ku jabeen micnaha niyad iyo wax haba yaraatee ay dambe weliba sanadahan dambe haddana maraykankaoo dhaqaalihii ka goostay dhaqaale yare oo soo wajahday nimanka la dagaalamaya niman dagaalka iyo yaqaano oo oo hadde dagaalka ahliga iyo gaatiinka iyo nin beerfalay in la gaaday oo qabaa'ilada dagaaladii ahliga dad yaqaano iyo isku mid maaha niman khubaraahoo tababar fiican qaato haddee dagaalo fara badanoo waaweyn ka qayb qaatay isku mid maahan marka sidaas darteed eh, waan maqlaya hadda in masaafo hadda macquul aan ahayn inta inta la maray ay ka baxeen ilaa hiiraanka dhex duseen ay soo mareen ilaa iyo gurceel dhulkaas wisel kor la soo maray een xa- een xara dheere ceel dheer saas ilaa cadale oo weli haddana ku sii marin habaabinayeen ee ninkan generaalka odawaala leeyahay uu leeyahay een waa waxaad tihiin ciidan qaran waxaad tihiin waa laydinka warhayaa waa sidaas waa mala'awaalkii uu ku suri jiray oo weli ku wada cadalaan liidi dejinaa la yidhi waxaasoo dhan waa la soconnaa laakiin waxa waaye waa aad iyo bal haddiiba gacanta lagu dhigay inta dambe waa intii israacaysay waaba muqdisho iyo xaalkeedaba marka kadib insha allah waa tahay een, xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka horey wuxuu sheegi jiray een, xarakada al-shabaab ay yihiin dad yar islamarkaana een, muddo kooban loogu adkaan karo mar dhowna wuxuu qiray in dagaalka loogu adkaaday maxaa sababi kara marka in labadaas hadal uu ku hadlo
een sideedaba qur-aanka cabirka ugu weyn ah kam min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kaiiratin biidn illah idan ilaahay waa horta wax lagu guuleysanaya Een, nimanka meesha la bilqaanay falam taqtuluhum walakin allaha qatalhum ilaahayna wuxuu leey wa ina jundana lahum lqaalibuun sideedaba qofka ilaahay shareecadiisa ka shaqeeya u rabaa haddii een, labada qolos dagaalaysa mid shareecada ka shaqeeye la waayo sideedaba waxaa adkaanaya ninka xooga badan saa laba ey oo macyo waaweyn ilaahay kalama jecla moogtahay laakiin haddii qolana ay leedahay waxaan rabnaa shareecadii in waddanka lagu dhaqo bal iska daaya dastuurkan xumaanta uu qabo mar dhow waxaan ka dhegaysanayay een, social media ka fiirsanayay nin saraakiisha sarsare dowladda ka mid oo dhahayo kufri iyo gaalnima ku- waa ninkii indhacda la dhahay kufri iyo gaalnima ka buuxdo ninka ay sheekh u aaminsan yihiin oo maaragtay u fadwoodo cali wajiisaa ka mid ahay kufriga ku jiru dhahay waa ayaga dhexdooda xataa qanaaca ma jirto laakiin waa wax breshar lagu saarayo oo uu ku riixayo reer galbeed gaar ahaan maraykanka haddee beentii soco weysay Een, ragga mujaahidiinta xarakada shabaabna waxay qabaan ee, baashii maxay ahayd tol alkataib bandhig la yidhaah oo soo bandhigo waxyaabaa dhacdada cusub oo markaa soo dega wixii la qaro adduunkana maanta wuxuu noqday waa global waa waa hal waab ama hal guri oo laysla degan yahay hal guri inti ku jirto hadda war kale ma qarsan karaan haddaad been sheegto isla markii qadkuu yaallaa beentaadoo badatana waxa waaye hadda maaragtay sumcadaada ku liidata walow hadda bulshada dhexdeeda iyo xataa dowladda dhexdeeda sumcad ku lahaynoo musuq maasuqi faraha badnaa iyo qaabdaro waa ninkii ugu liitay oo taariikhda soo maro Een, haddaad dhegaysato saraakiisha ama madaxda ama xildhibaanada markay hadlayaan waa ninkii ugu liitay madaxweynenimo ee dalka soo maro marka inuu saas ku hadlaaho sadar muuqda su-aal ka dhan hadday taalo hadda adiguna waxay naqaysaa inaad la qaado laakiin markii xoogaa meelahaas tuhun jiro oo kale inuu wax qariyo markii hore waa faanayey laakiin faankii dhammaa oo war cadcadaa yimid macnaha wax bratico cad oo muuqdo itusoo itaabsiya oo la wada arkaayo aqadka la soo wada dhigay yaa ku inkiri kara marka waa un in la qaado daag inkirtana hadda ilmihii tiktoka kugu ciyaaraya markaad markaa shay shay raba kaa yeelanayaan waa kaa waa tahay ugu dambayn dagaalka markaan een, waxaa isugu soo haray ciidamada dowladda federaalka iyo xasan sheekh oo keliya sida muuqata xasan sheekh maxaad kula talin lahayd ciidamadiisa dowladda federaalka ayagana maxaad u dhaafi lahayd een fariin dhaxalgalan u dhaafi laha horta marka hore waxaan ku horumaraa ciidamada nimayo waxaan idin leeyahay waxaad tihiin niman soomaaliya een asalkiin horene hooyadiin aabihiina nikaxa lagu dhalay maanta ninkii caqli leh ha ku quusto donald trump waa ninka ninka yahuud ugu sokeeya dad ee ukraine heestay ku yidhi macdanta ma isiinaysaa si kale taageero iga heli maysid ama ninkan ku- een ukraine ee ruush joogo aan kuu gacangelinaa nin walaalkiis dad u xigay een qorax ku jiiday adigu har iyo hoos kuu jiidi maayo waadna ogtihiin waxaad ku garaabo yaroo la cunaa sharaf maaha mustaqbalkiina maaha maaha waxaa idinku dhaleecaynaya ra-iisul wasaarihiina idinlaba asgari qayilsan oo marqaamsan idin dhahaya waa wax macnaha madaxdiina ay ka turjumayso heesdhiina damoogtaa ninkan siduu rabo u warramaya annaguna dhaleecay maaha inaad muqaadaraadkaas iyo fasahaadka ilaahayna waa ka hadlo laa tufsiduu fi lard hadda haddaad dhahdaan inamaa naxnu muslixuun oo ciidamadii qaranka iyo nidaamka iyo wixii iyo beenna aad sheegtaan hadda inaad wax fasahaadaysana ilaahay wog allah inahum hum lmufsiduuna walaakin laa yashcuruun mar walboo dagaal la galana dad noolnooloo maxaabiista la qabtaa fariimaha ay soo bandhigaan waa dhegaysatiin adigu ma waxaa tahay doqoni dibirka ma daasho miyaa tahay gaalkii ingiriiska ahaa wuxuu fahmay korneelka maraykanka waa fahmi waaye waxaa la yidhi ingiriiskii korneelka marka lala hadlay adigu waa ciidankaaga waa la soo baxda ciraaqa la yidhi kuwii maraykanna waa joogaan maxaa dhacay hal jumlo gaaban uu yidhi rams is not the sky unless it is slaughtered micnaha wanka indhihiisa cirka ma arkaanu ilaa birta lagu jiido idaha waa taqaanaa wanka weynoo jarka madaxiisa hoose u socdo laakiin markii la dabagediye la qalaayo cirka markaasuu arka adigu moogtaa markii xabadda kugu dhacday shallayto wax kugu tari mayso dhinacaad la safan tahana fiiri hadda maanta cid idinku qasbaysa ma leh hadday taagan tahay isaga soo har nimankan reer galbeedka hoos kuu jiidi maayaan iyo har waxay qorax ku jiidayaan waa kuwooda ugu sokeeya dad maanta oo maanta maraykanka wuxuu caddaynayay in wax dhaqaalaa uuna sihin ciidamada aysom ama mercenariska murtasiqada ee caloolshood u shaqaystayaasha ah inuusan wax dhaqaalaa siihayn ninkii kuwii dad ugu sokeeyey u waayey adiga wuxuu ku haya male waa hagaagkaasi wuxuu ahaa aqooyaha ramadaan dhanka kale maantay waxaa baraha bulshada aad u qabsaday muuqaalo ka kooban oo lagu baahiyey kuwaasi oo muujinaya boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo qax ah islamarkaana gaadiidka dadweynaha dusha ka saaran ciidankan ayaa raadinaya wadda ay ku galaan magaalada muqdisho
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maanta waxa ay bayaan ka soo saartay weerar madaafiic ah oo ay ciidankeeda ku qaadeen xarunta sirdoonka ee dowladda federaalka haddaba bayaanka looga hadlay weerarkii iyo xarunta sirdoonka dowladda federaalka waxaa inoo aqrinaya wariyaheena cabdallah mukhtaar war-saxaafadeed ku saxiixan taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yidhi kow iyo labaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhanka kalena waafaqsan sagaal iyo tobanka abril labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii weerar madaafiic ah la beegsadeen xarunta sirdoonka riddada ee magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha dhismaha loo yaqaano habar khadiijo oo ah xarunta ugu weyn ay jawaasiista riddadu ku leeyihiin caasimadda muqdisho dhismaha habar khadiijo ayaa sidoo kale waxaa ku yaala xabsiyo dhulka hoostiisa ah oo ay sirdoonka saliibiyiinta maraykanka ku xiraan kuna ciqaabaan shacabka soomaaliyeed iyo dad muslimiin ah oo ay dunida dacaladeeda kasoo qafaashaan si qarsoodi ahna u keenaan xarumahan si ay ugu ciqaabaan war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi madaafiicda ayaa allah fadligiisa ku hoobatay bartilmaameedkii lala beegsaday waxaana halkaasi cadowga ka soo gaaray dhimasho dhaawac iyo burburka xafiisyo iyo qalab muhiim u ahaa saliibiyiinta iyo murtadiinta ahaana bartilmaameedka weerarka mujaahidiinta sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu bogaadinayaa halyeyadii fuliyey howlgalka lagu beegsaday xarunta jawaasiista riddada wuxuuna xaqiijinayaa inay sii socon doonaan camaliyaadka lagu beegsanayo madaxyaweynta cadowga meel walba oo ay ku sugan yihiin war-saxaafadeedka ayaa lagu soo gabagabeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka ah iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga heestaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa idinku soo maqan markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid cabdisamed cabdulaahi markaana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ku soo dhowaada kooxda xuutiyiinta ee dhaqdhaqaaqa dalka yemen ayaa gelinkii dambe soo riday mid ka mid ah diyaaradaha maraykanka kuwooda ugu casirsan uguna qaalisan kooxda xuutiyiinta ee shiicada ah iskuna yeera jamaacada ansaarullaah ayaa gelinkii dambe ee maanta beegsaday diyaarad dagaal oo uu leeyahay maraykanka xilli ay dulmaraysay hawada magaalada caasimadda u ah dalka yemen ee sancaa afhayeenka kooxda xuutiyiinta yaxya al sariic oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xoogaga ay beegsadeen soona rideen diyaarad dagaal oo ay leedahay dowladda maraykanka taasi oo nooceeda ah m q n afhayeenka kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta ayaa sidoo kale sheegay in wadarta guud diyaaradaha ay ka soo rideen dowladda maraykanka ay gaarayaan kow iyo labaatan diyaaradood tan iyo markii uu maraykanka bilaabay howlgallada xagga cirka ah ee uu ku beegsanayo masaalixda kooxda xuutiyiinta ee raacsan dowladda iiraan ee shiicada ah duqaymo xiriir ah oo maanta ka dhacay gudaha xandaabka khaza ayaa waxaa ku nafwaayey afartan iyo shan qof oo reer khaza ah kuwaasi oo ku kala sugnaa goobo kala duwan oo dhacamarinka ila caafimaad oo ku sugan xandaabka khaza ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in maanta oo keliya ay xandaabka khaza ku geeriyoodeen in ka badan afartan iyo shan qof kuwaasi oo ku baxay duqaymo xooggan oo maanta keliya ay diyaaradaha kayaanka gumaystaha ah ay ka fuliyeen jiida khaza duqaymahan ayaa xoogooda waxa ay ka kala dhaceen mandiqadaha kale ah mawaasi oo dhacda magaalada khanyuunis halkaasi oo ay ku baxeen ilaa laba qof iyo magaalada deer albalax oo ah halka ugu badan ee maanta martigeliyey duqaymahan dhankeeda wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ayaa sheegtay in sagaashanii laba qof oo isugu jira carruur haween iyo ragba ay ku geeriyoodeen duqaymaha ay marinka ka wadaan diyaaradaha maamulka yahuudda ayna ku dhaawacmeen laba boqol tobaniyo sagaal qof oo kale afartan iyo siddeeddii saac ee lasoo dhaafay dagaallo adag oo lagu jebiyey ciidamada gumaystaha ayaa ka dhacay waqooyiga jiidda khaza ilo warbaahineed oo taabacsan kayaanka gumaystaha ayaa sheegaya in waqooyiga khaza uu maanta martigeliyey iska hor imaad qaraar oo dhex maray kooxaha muqaawamada ah ee ka dagaalamaya jiida khaza iyo ciidanka maamulka yahuudda oo halkaasi duulaan cadowtooyo ku jooga warbaahinta maamulka yahuudda ayaa qirinaysa in iska hor imaadyadan lagu jibiyey ciidamada ayna u qayla dhaansadeen diyaaradaha dagaalka kuwaasoo duqaymo culus ku garaacay goobaha kala duwan ee dhaca waqooyiga xayndaabka dhanka kale ilaa shan askari ayay waxyeelo kala duwan oo dhimashoyo dhaawac isugu jira ka soo gaartay howlgal ay fuliyeen dagaalyahaanada wax iska caabinta kaasi oo lagu bartilmaameedsaday gaari gaashaaman oo yuhuud ay saarnaayeen howlgalladan oo ka dhacay bariga magaalada khaza islamarkaana lagu beegsaday gaari gaashaaman oo ay saarnaayeen ciidamada yuhuudda ayay warbaahinta maamulka yuhuudda sheegtay inay ku dhinteen laba askari sidoo kalena ay dhaawacyo culus ka soo gaareen ilaa saddex askari oo kale dalka kuuriyada koonfureed ayaa maalmihii lasoo dhaafay martigeliyey mudaaharaadyo ballaaran oo lagu garab istaagayo dadka reer khaza ee wajahaya duulaanka bahalnimo ee maamulka yahuudda maalintii labaad oo xiriir ah warbaahinta maxalliga ee ka soo waranta dalka kuuriyada koonfureed ayaa ku warramaya in magaalooyin badan oo dalkaasi dhaca ay ka socdaan bannaanbaxyo ballaaran kuwaasi oo dadka bannaanbaxayaasha ay ku garab istaagayaan dadka reer khaza warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa intaa ku dartay in kumanaan dibadbaxayaasha ay codsanayaan in dowladda ay xiriirka u jarto maamulka yuhuudda dadka reer kuuriyada koonfureed ay cunuqabateen ku soo rogaan agabyada uu soo saaro kayaanka gumistaha tallaabadan ayaa dadkan ka soo jeeda dalka kuuriyada koonfureed ku garab istaagaya dadka reer khaza ay ku soo aadaysaa xilli dowladaha carabta iyo kuwa islaamka ay isha ka daawanayaan gumaadka ay wajahayaan dadka reer falastiin ee ku nool xayndaabka khaza weliba dowladaha carabta ayaa maamulka yuhuudda u muujinaya in si un ay u garab taagan yihiin ugu dambayntiina aqalka kriminalka ee loogu arrimiyo dalka ruushka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu ku dhawaaqay xabad joojin ka hirgeli doonta bariga dalka ukraine laga bilaabo maanta ilaa kow iyo labaatanka bishan soo socota ee abriil putin ayaa sidoo kale sheegay inay dowladdiisa mar waliba diyaar u tahay wadahadallo dhexmara iyada iyo dowladda ay ishayaan ee ukraine ayna soo dhoweynayaan dowladaha raba in ajandaha ay martigeliyaan islamarkaana ay ciyaaraan doorka dhexdhexaadinta tallaabadan oo putin qaaday ayaa ku soo aadaysa iyadoo maanta xukuumadaha dirirsan ee moscow iyo kiyef ay isdhaafsadeen askar meyd ah oo labada dhinacba uga dhimatay dagaalka afarta sano jirsaday ee ka dhex alowsan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan markaana xarunta baarlamaanka dowladda federaalka iyo buuq ka dhashay buuq iyo sawaxan ayaa hareeriyey maantay baarlamaanka dowladda federaalka iyadoo mikrofoonkiiyo xarunta la burburiyey xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa maantay waxaa gudahooda ka dhashay buuq iyo sawaxan hareereeyey guud ahaan xaruntii ay ku shirayeen waxaana baaqday kulankii ay lahaayeen iyadoo ay iska jejebiyeen mikrofoonkii lagu hadli lahaa aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa wuxuu sheegay iyadoo la buuqayo in ay ansixiyeen ajandihii ay u yimaadeen inay ka shiraan arrinkaasi oo buuq horleh sii dhalisay wuxuu sidoo kale sheegay inuu baaqday kulankii ay lahaayeen maadaama mikrofoonkii la jejebiyey waana arrintan midda ay ka soo horjeesteen xildhibaano dhowr ah baarlamaanka lagu hor istaagay ayaa taagan oo ujeedin makaroofka annagoo hadlin waxba keenin in la jejebiyo naftarkeeda wax kale ah maadaama makaroofkeen intaan la imaanin ka horba la burburiyey ajandihii waa la ansahiyey haddana waa u jeedin makaroofkii aaba naga hadlaysan ama melay ku hadlaayeenba malaha marka waxaan rabaa maanta maanta marka shirka maanta aan rabnay waxaa baadiyey dadkii burburiyey makaroofka haddana maaragtay in laga hadlana laga hadli laayahay
geesi kale qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalka ayaa eedeemo u jeediyey aadan madoobe iyagoo ku goodiyey inay xilka ka qaadayaan xildhibaanada oo saxaafadda kula hadlay bannaanka xarunta baarlamaanka ayaa sheegay in uusan mar dambe shir guddoomin doonin guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe waxay sidoo kale ku goodiyeen inay shaqada ka fariisin doonaan oo ay mooshin ka geynayaan
aadan madoobe xaquma leh lama shir guddoominayo waxaannu bilownay oo baarlamaanka maanta gudihiisa ka bilaabmay mooshinkii aadan madoobe aadan madoobe xasaanaddiisii waa lumiyey shaqadana waa ka fadhiisanaynaa baarlamaankana ma shir guddoominayo qofka haddii maskaxda laga galo oo aad xilgudusho la'aan ay ku timaado oo muxuu ahay shaqadiisa as inaan qabsan karin la soo caddeeyo qofka soo caddaynaya aadan kaligiis ma aha waa in golaha baarlamaanka la keenayo guddi loo saaraa takhaatiir loo raadiyaa kadibna baarlamaanka go'aan iska gaara ma aha inaysan aadamadooba go'aan ka gaaraya kaligii waxaasoo dhan hogol tusaalaysa waa la marnay aadamadooba waana diiday saas daraaddeed mooshinkiisiyaan maanta ka bilownay baarlamaanka mana shir guddoomin doono aadan madoobe kalfadhiyada soo socda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan ognahay guddoomiyaha baarlamaanka markii asaga xilkiisaas u baqo wuxuu cagajugleyn u gudbiyaa ra-iisul wasaaraha xilka laga qaalaa aniga liima socda ra-isul wasaaraha loo socdaa waxaasuu ku cagajugleeya garab yaan la siinin oo yaan baarlamaankii idiin doortay madaxweynaha annagaa doorannay ra-isul wasaaraha annagaa kalsoonida siinay aadamadoobe annagaa doorannay annagaa qaadayno yaan garab istaag loo samayn xanta socotaa waxaa weeye madaxweynaha haddii iyo guddoomiyaha baarlamaanka aadan hadday caawiyaan maxaad ku caawinaysiin sharci darro haddaad ku caawisiin waxay noqonaysaa wax walba oo aad qabatiin sharci darro waxaan rabnaa gudoomiyuhu haddii hadda ka hor sida la sheego oo ilaa shan xildhibaan ee baarlamaanka ka cayriyey kal hore markuu ahaa xildhibaanka maanta midaasi ma joogto lagama aqbalaayo ummadda soomaaliyeedna dhaliisha ay baarlamaanka u hayso guddoomiyaha u sababa oo waxyaabaha badan ee dowladnimada ama habaca jira mar walba la yidhaahdo waxaasaa qaldan iyo waxaasaa baarlamaanka looga baahnaa waxaa sabab u ah hor istaagan la xisaabtan hor istaagan waa guddoomiyaha baarlamaanka tii annagoo la yaaban oo culayska uu taagan yahay iyuu saaka wuxuu u soo bareeray inuu ka dhigo iskuul uu isagu macallin ka yahay oo uu qof ka cayrin karo ka saari karo ee baarlamaanka golahan in la maqnaaday in la joogo isku mid waay markaan leeyahay waxa uu samaynaya markhaati ee ka tahay maanta waxay idin inuu teen imaado uu yidhaahdo hal saacan ku dara ma joogin nidaamyaha yimaado wuxuu doono iska sheegaya qodobka ka mid ah dastuurka ayaa wuxuu sheegayaa inuu guddoomiya xilkiisa ku weynaayo caddayn la'aan marka uu jebiyey xeeroosaadka iyo dastuurka intaba waa jebiyey annagu hadda guddoomiyaha umaba aragnaba guddoomiya madax bannaanidii baarlamaanka ayuu sharafkiisa meel looga dhacay marka waanu la xisaabtamaynaa si deg degana waxaan soo hordhigaynaa golahan mooshinkiisa haddii mooshinka ay qaban waayaan guddoonka qaybihiisa kala duwanna waxaan ballan qaadaynaa maanta iyo maalmaha ugu dambeeya baarlamaankani ayuu noqonayaa baarlamaanka ama baralel noqonayaa ama golahan sidii lagu yaqaanay buu ku shaqaynaya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ayaan ku sii siqaynaa waxyeelo intee leeg ayaa ka dhashay dab ka kacay suuqa bacadlaha ee degmada qoryooley mubaarak ayaa wuxuu wareystay mid ka mid ah dadka deegaanka wuxuuna ka waramay dabka iyo saamayntii ka dhashay
waa tahay marka hore kusoo dhawo warbaahin islaam dala furqaan adigoo magaca ku bilaabaya xasan cali nuur xasan hagee joogtaa qoryoole waa gartay qoryoole bal waxaa la sheegay inuu dabka kacay bal ka waran dabkaasi khasaaro intee lagu geystay walaalow meesha dad badanaa ka dhacay oo masiibo weyn eh ummad badanaa ku baabaaday hanti fara badan dhar iyo qayb sokorta iyo aazaada u baabaaday wax badanaa meesha ka dhacay waa gashay sagaalada ilaa kasokayso dhan aa baabeen marka walaalow saasaa jirta meesha dad xoogyaa ka dhacay waa boqolaal qof ugu yaraan waa ku baabaaday waa gartay dadka maxaa sababa marka weli lama sheegi karo dadka waa meel ayagoo qaac ka socdo ayaa laiskusay qaacaas muxuu ahay qaacaas muxuu ahay waabaaday xag rabbaani masiibo socoteed oo bixiyadan afarta daqiiqa soo gowgowday waa gartay marka suuqa degmada qoryoole guud ahaan ma gubteen mise waa xeelaa ka haray waa sida xooggiisa waa gubtay dhinaca dhar oo dharkii iyo qaybo dukaaman iyo waxaas oo dhan waa gubtay suuq gubtay magac gaar ma leeyahay bacadla marka suuqa ugu weyn degmada qoryoole muu kamid yahay suuqa ugu weyn uu kamid yahay oo mayna inta bacadlaha ah suuq ugu weyn waay oo qoryoole waa gartay maxaad u qiyaasay khasaaraha dabkaas ka dhashay inta u geystay adiga waa gara kartaa macnaha meel oo far badan oo laba boqol oo qof oo ku hanti waayeen oo wax saalan ma ahay taasaa jirta ilaa hadda wixii sababa lama oga
maya sababta lama sheegi karo kolley waxaas hadsabo ilaa hadda lama dhihin qoryoole waxaa joogta dowladda federaalka bal ka waran wax gurmadaan midin fadiyeen
maya dowlad ma waa dad maleeshiyaal iyo waxaas le jooga maahan waxta oo dowladda waxleyd waxmadixin ma ka joogaan wax maamul sheeganayna degmada qoryoole joogan ma jiraan waa maamul waa ka jiryaa laakiin waxba ka qabanaysa waa hawshiis ma ogalin dadkii hantida ka gubisay bal ayaga ka waran dareenkooda siduu ahaa
waa dad kolley xag elay ku sabrayaan wax hadda uu noqono oo xag rabbaani ay wax sugayaan taasaa jirta inta badan waxaa la sheegaa dab inuu sababo korontooyin waxaas bal ka waran magaalo koronto ma leedahay
waa korontay leedahay santel iyo iyo waxaa ka shaqeeyo iyo hormuud waa kolley hadda wax oo balambalo waa laga fiicaya mogta laakiin kolley dadkaas waa dhacay waa dad kale kolley meesha dad maqaayad kama dowlanine laakiin koronta waxay si oo cad laga dhihi karo waa gartay dukaamada gubtay jir ahaan meeqaad u qiyaasi karaa ilaa meeqa dukaan ugu yaraan horta boqol laba boqol oo ama boqol iyo way adig waa hadii lisku way macalin yaro lisku daro laba boqol waa gaarayaan dhibaatooyinkaa ka dhacday kulle alxamdulilah dadka alle alle wax ka sugayaan maya maya wax burunka jooga mar la fidinin waa kulle xag rabbaanle wax ka sugayaan maan maamulka meesha waxba ugu haysa dardaminki wax ma joogaan booyad caadi ah la isticmaalayo oo lasoo kareeyo taasaa jirta maya maya halaha gubata wax ka inta male waabo dadkay ku darsantay facebookyada waxaasaa la dhiibay waa laga ogaan karaa kul kulli waa qabsada waxoo dhan waxaa kusoo koobneen dhul adiga oo daacadiisa oo weeraan so- sod- afartan boos konton boos eh hortaada hal saac labaatan dhima ku baaba'ay waa kaami kartaa saamaynteeday leedahay marka saasaa jirta maxaad u baaqaysaa dadkii dhibaataad gaartay
allaha sabar iyo imaan siiyo waa meel sahlan allah ugu sahlo aa meel sahlan allah ka siiyo waa ninkii kulle xag rabbaani daraada allah siiyo maanta alayga sii waayaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaana ku guda jirnaa maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dowlad diini ah oo socotay muddo shan maalmood ah wuxuu u qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada awdhegal iyo deegaanada hoos yimaada waxaana lagu qaatay dowladan tafsiirka suuratu tawba iyo sidoo kale risaalo ku saabsan alwalaa walbaraa munaasabadda lagu soo xiraya dowladda waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka sheekh maxamed jamaal oo ka mid a culimada soomaaliyeed ayaa ka hadlay gabagabada dowladda wuxuuna ku dheeraaday dhibaatooyinka ka jiray awdhegle iyo deegaanada hoostaga ka hor inta aan laga saarin ciidanka dowladda federaalka
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه أما بعد إخواني في الله awalan allah subxaana wa tacaala ayaynu ku mahadinaynaa allaha runtii maanta na soo waafajiyey gebagabada xamladii hadda naloo sheegay xamlatulfurqaan allah subxaana wa tacaala na soo waafajiyey maanta yacnii kulankeedii aan u fadhinno weliba degmada awdheegle maanta waxaan ku faraxsannahay ilaahay nasrigiisa iyo gargaarkiisa ilaahay subxaana wa tacaala gacanteena ku soo celiyey deegaanadan cadowga ilaahay subxaana wa tacaala xoogga nooga haystay runtii degmada awdheegle iyo deegaanada hoos imaanaya sida malableh oo kale allahan ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala runtii waxaan dhihi karnaa waa nasri ilaahay subxaana wa tacaala xaggii ka ahaaday waa gargaar ilaahay subxaana wa tacaala xaggii ka ahaaday waxaa noo hirgalay ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiisa iyo ballanqaadkiisii wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin toddoba sano kadib ilaahay subxaana wa tacaala walaalihii muslimiinta deegaanada ku noolaa culayskii hayay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka dulqaaday ayagoo ilaahay subxaana wa tacaala sabab uga dhigay walaalahooda mujaahidiinta in badan u taagnaa in yacnii maaragtay a ka dulqaadaan cadowgan oo runtii bahdilay oo diintooda ka fasahaadiyey akhlaaqdoodii fasahaadiyey maalkoodii dhacay dadnimadii kala wareegoye ka qaaday runtii maanta dhibaatooyinka haysta deegaanadan ilaahay baa og subxaana wa tacaala marka maanta walaalayaal waa nicmo ilaahay nicmooyinkii ka mid ah waa nasri ilaahay subxaana wa tacaala xaggii ka ahaaday oo maanta allah nooga gargaaray cadowgii ikhwaanii waxaad og tihiin ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiisii in gaalo aynan wanaag nooga maqnayn gaalo inaynan sharaf noogu soo maqnayn gaalo inaynan haddee waxa weeye inaan horumar gaarno aynan noogu maqnayn ayaa runtii xaqiiqadii ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala taasaana xaqiiqaa sida ilaahay noo sheegay ayaa xaqiiqa ah allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wawadduu low takfuruun gaalo waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan bay jecel yihiin gaalo sidoodaba waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan oo weliba wawadduu low takfuruun walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istadaacuu buu leeyahay subxaana wa tacaala haddayba awoodi karayaan wy marka xaaladdiina maanta sidii bay u dhacday ikhwaani fillah oo gaalo maanta wax baan isku dayeen deegaanadan dadkooda inay fasahaadiyaan in badan ilaahay waa badbaaday subxaana wa tacaala dhagartooda iyo khayaanadooda iyo lugooyadooda aan iska ilaalinno rabbigeenna subxaana wa tacaala aan ku xirnaano wanaageen aan ilaashanno khayrkeen aan ilaashanno aan noqonno dad maanta ilaahay diinkiisa u gargaaraya shalay cadowga ilaahay hadduu xoog nagu haysay oo na dhibaataynayey maanta ilaahay naga dulqaaday subxaana wa tacaala ikhwaanii waa inaan noqonaa dad wanaagsan oo ku dadaala ilaahay daacadiisa cibaadadiisa oo ilaahay ku xiran oo ilaahay subxaana wa tacaala uga toobadkeenaya xumaantii wixii ka dhadhacday aan noqonno hada wabillahi towfiiq وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين nabadoon siidow oo isagana ka mida nabadoonnada degmada awdhegal ayaa wuxuu ka hadlay amaba uu ka warbixiyey waxyaabihii ay ku qaateen dowladan uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose insha allahu tacaala ilaahayaa maxad dhammaan suqnaatay ilaaha ka maxadin awal walaakhir insha allahu tacaala magacaodayaalkan ka hadala oo degaanka ah masaajidkan waxaa ku socotay dowra aad iyo aad muhiima ku socotay dowradaas aad aan ku faa'iidsanay dowladda waxaa ka saabsan ay tahay manasuuratu tawba iyo waxaa ka saabsan kitaabka aldalaayil oona waafaqsan manxadda xaalad socod waafaqsan oo intaba ka saabsan waxaa waaye in gaalo baraa loo qaado in gaalo baraa loo qaado manaa muslimiinta waxaa waaye mu'miniintana waxaa waaye in la xiriiriyo baraa waxaa le waxaa waaye in gaalka aad ku goto gaalka manaada saaxiib un kuweelsane gaalka adan jeclaane gaalka mana ciidangnaqnaqane gaalka daliilnaqnaqane haddii gaalka webiga aad tusto waxaa waaye warta aad tusto jidka aad tusto oo manaa wax kumid ata waxaa waaye gaalkii ayn lagooye walow waxaanlino dadka mu'miniinta eh inu xariirin dadka mu'miniin xariirin waxaa waaye bera wax quabana waxaa waaye gaalada iyo murtadiinta waxaa waaye insha allah kitaabka aad aan ku faa'iidaysanay dhammaantan waxaa waaye waxaan dhihin shan maalmood inaad u akhriyay waxaa waaye in ninkii mushrik ama ninkii murtad ama gaal xariiriyo xuqun shay hubayeeyo daraga ducaadda eh ama walaayada maalinta dowra qawadaas insha allahu taala qawadaas intaas macna shay maxaa waaye dadka waxaa waaye in la fahamsiiyo
عظيم هو الشامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب